hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobe ayaa iyana soo warinaysa in caruurta qoysaska qaxootiga oo ay tiradoodu ka badan tahay saddex milyan iyo bar oo da-dooduna ay u dhexayso shan ilaa iyo toddobiyo toban sano jir aysan heli karin waxbarasho sanadkii tegay taasina ay waxyeello u geysan karto mustaqbalkooda iyo kan baraaraha bulshada wariyaha v o eda liisa shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada jeneeva waa kan jacfar kuukaaye
mahadsanid falastiin qaxootiga adduunkae ay tiradoodu gaarayso toddoba iyo toban dhibic laba milyan waxa ay carruurtu ka yihiin kala bar intooda badanna waxa ay wajahayaan mustaqbal madow sababtuna waxa ay tahay iyagoo aanan iskuullada aadin hay-adda qaramada midoobay arrimaha qaxootiga u qaabilsan ee marka magaceeda lasoo gaabiyo u n h c r loo yaqaano waxa ay ka digaysaa in la gabo mas-uuliyadda malaayiintaasi carruurta qaxootiga ah taasoo keenaysa in gebi ahaanba ay wiiqmaan ujeedooyinka horumarinta joogtada ah ee qaramada midoobey gaar ahaan kuwa beegsanaya caafimaadka sinaanta iyo nabadda u n h c r waxa ay sheegaysaa in koob iyo sagaashan boqolkiiba carruurta dunida ku nool ay iskuullada tagaan marka la barbardhigo koob iyo lixdan boqol kiiba caruurta qaxootiga ah hay-addu waxa ay sheegaysaa in tiradaasi ay hoos uga dhacayso wax ka yar boqolkiiba konton kuwa ku nool dalalka saboolkaa u n h c r waxa ay gaartay gunaanad ah in tiradaasi ay si halis ah hoos ugu dhaadhacayso mar walba oo ay ilmaha da'doodu sii weynaato kumaba sii jiraan kuwa ka soo jeeda waddamada dunida ugu saboolsan waxaana intaasi ku daraysaa in tirada ardayda dugsiyada sare gasha ay aad u hoosayso kuwa jaamacad helana ah aanay ka badnayn hal boqolkiiba afhayeenka u n h c r cecil boyle ayaa v o a u sheegtay in carruurta oo laga hor istaago waxbarashada ay mustaqbal madow tahay
waxaa muuqata baahi cad oo loo qabo sidii iskaashi dheeraada looga yeelan lahaa in caruurta qaxootiga ah ee la geynayo wadamada daqligoodu hooseeya ay waxbarasho helaan waana arin muhiim ah ama si weyn u xoogan waxaanu ognahay in caruurtaasi qaxootiga ah ay maalin uun dib ugu laaban doonaan dalalkoodii islamarkaana ay ka qayb qaadan doonaan dhismaha wadankooda sidaasi daraadeed iyagu waa mustaqbalka haddii aanan aayahooda maalgashi ku samaysana nooma suuro gelayso inaan maalgelinno mustaqbalka dunida
hay-adda qaramada midoobay arrimaha qaxootiga u qaabilsan waxa ay ku boorisay dowladaha in ay carruurta qaxootiga ah ku darsadaan nidaamkooda qaran ee dhinaca waxbarashada sidoo kale waxa ay ku baaqday in dadaal dheeraada la geliyo sidii loo damaanad qaadi lahaa waxbarasho tayaysan oo ay ubadka qaxootigu helaan iyadoo macalimiinta tababar ku habboon la siinayo warbixintii waryaha v o eda liisa shalin waxaa noo soo koobayay jacfar kuukaay